الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القدير القادر المقتدر على كل شيء فبقدرته اوجد المخلوقات وبقدرته دبرها وسواها واحكمها وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن باحسانه والمسيء باساءته واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين ارسله الله رحمه للعالمين وحجه على الخلق اجمعين اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم فانها سعاده الدارين وجالبه لمرضاه الله سبحانه وان مما زلزل العالم كله في الاونه الاخيره هذه الامراض الفتاكه التي مات بسببها كثير من الناس ولا سيما الكفار ولا شك ان فيها دروسا وxikma kaثيirة walaalayaal waxaa weli aada u faafaya xanuunadii halista badnaa xanuunadaasoo aynu ognahay dadka caalamka ku nool inay saameyn ballaadhan ku yeesheen dad fara badan baa ku dhintay oo ilaa imaka inta la og yahay gaalada iyo kufaarta u badan saameyn badan oo dhaqaalo ayuu keenay oo aynu ka wada dhereegsannahay mid cibaaduu keenay oo dad fara badan ayaa masaajidii ay ku cibaadaysan lahaayeen laga xidhay oo aan tegi karin dad badan baan jumco oogahayn jamaacada masaajidkana aan tegahayn dadka muslimiinta ah ee jooga waddamada uu xanuunkani saameeyeyna dhibta ugu daran ee soo waajahday taa weeyi waayo musiibada iyo dhibaatadu marka ay kaa saamayso xagga diinta ayay ugu sii daran tahay marka aada jimcihii tegi kari weydo ee jamaacadii aada soo oogi weydo ee ay noqoto gurigaaga inaad ku dhex jirto o aada halkaa ku cibaadaysato cidhiidhi iyo dhib badan buu dareemayaa qofka muslimka ahi daacaad badan iyo khayr badan oo ilaahay jalla wacalaa uu ugu dhowaan jirayna ee wuu waayayaa sidaa awgeed baa dadka muslimiinta ah dhibaatada ugu badani taasi ayay noqotay nin baa wuxuu ii sheegay masaajid lagu tukan jiray oo dad badan iman jireen ayaa la yidhi maanta boqol qof oo qurhaa ku tukanaysa dadkiibaa qof waliba uu doonay boqolkaa qof inuu ka mid noqdo nicmada walaalayaal marka la haysto lama dareemo had iyo jeer laakiin marka la waayo aada loo dareemaa halkii boqol qof laga doonayay baa mar qura kun qof ay soo xaadireen markaasaa markii dambe waxay noqotay in la wada joojiyo waayo dadkii mar bay wada yimaadeen mar bay fariinta soo wada dirteen wax kaloo lagu kala saaraya ama lagu kala reebi karaa ma jiro inta ugu badanee la ogolaana intaasay ahay walaalayaal xanuunadan faafaya iyo musiibooyinkan runtii dhacaya xikmado fara badan baa ku jira waayo rabbigeenu jalla wacalaa waa xakiim waa allaha xikmadda iyo xukumkaba iska leh wax kastoo ilaahay uu qadaray iyo wax kastoo uu sharci gareeyey iyo wax kastoo uu soo dejiyeyba waa lixikmatin baaliqa xikmad iyo ujeeddo aada iyo aada u xeel dheer ayaa ku jirta waxaa suuragala innagu haddaynu nahay aadamaha cilmiga gaaban inaynu wax ka garanno oo wax ka mida aynu garanno in badanna aynaan garanahayn walaalayaal casharada iyo xikmadaha ku jira xanuunadan imanka hadda muddada halakaynayey ee dadka waxaa ka mid ah duhuuru qudrati illaahi wa dacfi lmakhluuq muuqashada ay aada iyo aada u muuqatay ilaahay jalla wacalaa awooddiisa iyo sida awoodda ilaahay ay u weyn tahay ee wax walba uu awoodayo iyo makhluuqa dacfigiisa iyo taagdaraantiisa waayo ilaahay jalla wacalaa waa qadiir ilaahay jalla wacalaa waa qaadir ilaahay jalla wacalaa waa muqtadir wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi اsamaawaati walaa fi lard inahu kaana caliiman qadiira ilaahay jalla wacalaa waa ka wax cajsi gelinaya ama aau kari waayayaaba aanu jirin waa allaha awoodda badan maxaa wax cajsi gelinaya aanu u jirin waayo waa caliim waa allaha wax walba og waana qadiir waa allaha wax walba awooda mar haddii wax walba uu og yahay wax walbana uu awoodo sidaasaa wax cajsi gelin kara iyo wax ka hor iman kara iyo awooddiisa wax ka bixi karaa toona aanay u jirin waxaa muuqatay oo kale dacfiga makhluuqa iyo inuu yahay mid loo rabbi yahay mid la maamulayo mid ilaahay jalla wacalaa uu ku tasarufayo wuxuu doono uu ku sallidayo awooddiisa iyo taagtiisuna aada iyo aad ay u kooban tahay waa arkaysaanoo xanuunkaa marka la eego makhluuqaadka ilaahay jalla wacalaa waxa yaree ishuba aanay qaban karayni saamaynta uu dhaliyey waynu arkaynaa iyo sida wax iska waabin karaya aanay u jirin marka xaqiiqa ahaan makhluuqu laa yamlikuuna lianfusihim nafcan walaa darra qofku naftiisa ayaanu dhib iyo dheef midnaba u hayn iska daa kayrkii naftiisa ayaanu dhib iyo dheef midnaba u hayn waxaa arkaysaan dowladihii kolkii hore isa sarraysiin jiray ee awoodda sheegan jiray ilaahay baa awood lehe oo la mucuurtoonsan xanuunka ah oo dhan walba wuu kaga yimi oo si kasta uu dhex qaaday oo qaar badan oo ka midi ay gurma dalbanayaan oo ay leeyihiin hanala soo gaadho ilaahay unbaa jalla wacalaa awood leh ilaahay baa awood dhammaystiran leh macnahaasi xeesha dheerna qofka muslimka ahi waa inuu maskaxdiisa iyo qalbigiisa gashado xikmadaha waxaa ka mid a walaalayaal inaha inoo muuqday dad badan aynoo noqdeen ilaahay jalla wacalaa oo masaa'ibka xanuunada leh abaaraha leh imtixaanada kala duwan leh sababaha ilaahay dadka ugu rida waxaa ka mid a inay soo noqdaan dadka qaarkood intii ilaahay ugu talagalay soo noqon ilaahay baa yidhi lacallahum yarjicuun ilaahay baa yidhi lacallahum yatadakaruun lacallahum yatadaracuun lacallahum yadaracuun sidaa awgeed baa dad badani way soo noqdeen way toobad keeneen waxaynu arkaynaa dad badan oo islaamay oo xanuunkan faafay ee halista ahi sababuu ugu noqday inay islaameen oo diintii islaamka ay qaateen xikmadaha rabbi ka leeyahay jalla wacalaa ayay ka mid tahay halka qaar kalena gaalnimadii iyo xumaantii ay ka sii kororhsadeen oo ay ku sii madaxadeygeen kuwa ku dhintay oo ku baxay iyo qaar ku dhex jira oo dhex fadhiyaba ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu sheegay dad waxa weeyaan kolkii ba'saaga iyo daraaga iyo dhibaatooyinka uu ku salliday qalbiyadoodu ay sii qallaleen oo xumaan sii kororhsaday falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu walaakin qasat quluubuhum wazayana lahum ashaytaanu ma kaanuu yacmaluun waxaa kale aynu ka qaadanaynaa ama aynu aragnay nadaafadda in aada iyo aada loogu dadaalo iyo ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay waana mid islaamku ina faray sidaynu isku baraarujinnay marar hore waxaa xikmadaha ka mida walaalayaal inoo muuqday xalka dhabta ahi inuu yahay diinta islaamka halka lagu badbaadayaa waa diinta islaamka halka la isku aaminaye qofku isku aaminayaana waa diinta islaamka halka loo yaacayaana waa diinta islaamka arrimaha maanta la leeyahay xanuunka waa lagaga feejigaysanayaa ama waa lagaga hortegayaa ee maqlaysaan hadday nadaafadda oo la adkaysto tahay iyo hadday si kale in laysu ilaaliyo tahay iyo hadday karantinimo caafimaad in la galo tahay iyo dhammaan waa arrimo diinta islaamku ay sii sheegtay taasina waxayna tusaysaa inay tahay xaq iyo allaha rabbulcaalamiin ah ee wax walba ogi inuu soo dejiyo oo xaggiisa ay ka ahaatay sidaa awgeed waxaynala gudboon ilaahay jalla wacalaa inaynu u noqonno oo xaggiisa aynu u yaacno xanuunkanna gaalada ha ku bato laakiin dadka muslimiintaaba uu saameeyey sidaa runtiia dad badan oo muslimiin oo ku dhintay oo in badan ay soomaalita baa jira hadduu faafana dad badan oo runtii muslimiina ayuu gaadhi karaa inaynu nidhaahno uun ma aha waa wax ilaahay gaalada ugu talagalayo oo iyagu ku dhacayaa oo keliya inaynu nidhaah ma aha waa inaynu ilaahay ka magan galno waa inaynu tawakulkeenna xoojinno waa inaynu asbaabta a maqlaysaan iyo fariimaha caafimaadka ku dadaallo oo aynu waxa weeyaan la nimaadno ilaa hadda waddanka wax la xaqiijiyey ma jiraan ilaahay waa inaynu in badan ka barino innagoo isu dhuldhigayna isu dullaynayna inuu sidaa inagaga hayo uu inagu geesmariyo ilaahay walaalayaal waa inaynu taa aada iyo aada uga barino inuu sidaa inagaga hayo waayo kama awood lihin kama taag lihin arrinka noocaasa waa inaynu aada iyo aada ugu dadaallo ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa xanuunada halista ah inuu inaga hayo ilaahay baynu weydiisanaynaa dad badan oo muslimiin oo asiibaye iyagana inuu ka daweeyo ilaahay baynu weydiisanaynaa musiibadaasi inuu waxa weeyaan markaa inaga qaado أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون وحكلين يسكو براروجينينا بشي شعبان أيين قلي وفكي إلهي قارسية بشي رمضان بركة بدنيد خير كبدنيد باكا دنبيسة وآدياد سورد دو بشنا رسول كان شرفت لي عليه الصلاة والسلام aada iyo aada buu u soomi jiray oo soomkeeda uu u badin jiray oo caaisha waxay tilmaantay sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen marka ramadaan laga yimaado oo rasuulku wada soomi jiray calayhi asalaatu wasalaam bisha kale ee koob iyo tobanka bilood ee kale bisha inta ugu badan uu soomi jiray ee aan arkay waxay ahayd bisha shacbaan xadiidka kale ay leedahay bishaa uu wada soomi jirayna kaasunbaa fasiraya waxaa loo jeedaa badideeda ayuu soomi jiray sababtana rasuulkaa la weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam oo saxaabigii isagiiyo aabbihiiba rasuulku jeclaa ee la odhan jiray usaama ibnu zayd radia allahu canhuma ayaa rasuulka weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam waxaanu rasuulku sheegay laba arrin oo soomka bishan uu u badinayo arrinka koowaad oo ah inay tahay bil u dhaxaysa rajab iyo ramadaan labadaa bilood ee waaweyn bay u dhaxaysaa waana bil dadku ay khaflad kaga sugan yihiin soomkeeda iyo ka faa'iidaysigeeda arrinka labaadna waa bil acmaasha kor loo qaado xagga ilaahay jalla wacalaa loo rafciyo marka waxaan jecelahay baa rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam anigoo sooman in camalkayga la gudbiyo oo sare loo qaado oo xagga ilaahay jalla wacalaa sare loogu qaado labadaa xikmadoodba uu sheegay kolka bishii wanaagsanayd ee qiimaha badnaydna ha loo diyaar garoobo bishaasi shacbaanna soomkeeda sidaa rasuulku u badin jiray calayhi asalaatu wasalaam ha loo badiyo guud ahaanna adduunyadani ma aha meel lagu waarayo oo idinka arka ee qofku wixii uu ku baxaama ilaahay sabab uga soo dhigaba wuu baxayaa qof maaragtay baaqi noqonayaa ma jiro kolkaa waxaa dhammaanteenina saaran cibaad allah inaynu diyaar garowno oo aynaan daartan isku iloobin oo aynu qalbigeenna jilcinno oo aynu aakhira iyo imtixaanka dheerayna sugaaya aada iyo aada u xasuusnaano una camal fallo ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aatina fi اddunyaa xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma ina nacuudu bika min albaras والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض والأوبئة والأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض والأوبئة والأسقام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه